mid ka mid ah qoysaska ku nool degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in guriga ay degganaayeen laga boobayo oo ay maxkamadda dowladda federaalku u xukuntay qof kale waxay sheegeen in hoyga ay degan yihiin iyagu leeyihiin markhaatina u haystaan maxkamadda xukunka riday ee dowladda federaalka ayayna sheegeen inay u xukuntay qof kale oo aan lahayn milkiyadda guriga qaar ka mid ah xubnaha qoyska oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in waxa lagu hayo ay yihiin boob maxkamadda ayayna si gaar ah eedeyn ugu jeediyeen gurigan aan maanta dhex taagannahay waa guriga aan ku barbaarnay aabbahayu ku soo baxay annagaa ku kornay owlaaddeenaa ku kortay waxaa si xoog ah oo cad noolaga qaadanayaa xukun aan sharci ahayn taasoo ay ka wada markhaati yihiin dhammaan ehel iyo qaraabe iyo deris iyadoo aan cidna wax laga weydiinin ayaa dhulkeenna laga boobaya dokumiintigeenna si sharci daraha loogu xukumay nin aan iska lahayn waxaan waxaa aabbahay ka dardaarmay in dokumiintiga uu jiro shirkad la yidhaaho jubba interpress limited oo loo yaqaano reer beder marka shirkadii beder marka meesha aan ka sugayn inay dokumiintigeeni noo keento oo aan lacagtii ay aabbo uu ka qaatay loo loo celiyo waxay waxaa yimid nin dhahaaya aabbahoodan kasoo iibsaday waxaa kasoo iibsaday shirkadda shirkadda annaga waxba kama aana iibsanin markhaatiyaan leenahay dirisaan leenahay ehelaan leenahay annagaa dhex joogna gurigii maalin maanan ka bixin gurigaan laisku haysta anigaa i jeediina intaan ku ekaaday muddooyinka u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay dhibaatooyinka kala duwan ay dowladda federaalka u geysanayso dadka shacabka ah ee degan muqdisho dhulboobka ay dowladda federaalka ka wado magaalada muqdisho ayaa kordhay tan iyo wixii ka dambeeyey dib u doorashadii xasan sheekh